iyadoo dhowaanahan bay taagneed hadalhaynta ku aadan dhaqanxumada iyo fasaadka kusii kordhaya deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan islamarkaana ay soo baxayeen falcelinno kala duwan oo ay muujinayeen qaar ka mid a dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in la gubay masjid ku yaala deegaanka abaarso halkaas oo uu ku yaallo iskuul lagu faafiyo kiristanka haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka abaarso oo ka qaybgalay baktiinta ama daminta masjidkan xilligii uu gubanayay ayaa uga waramay warbaahinta siday wax u dhaceen waxaan arkay masaajidkan uu gubanaya ololaya kadib waanu soo yaacnay aduu masaajidkii waanu baktinay ilaa kiin gubtay masaajidka kama warrami karno weli alaana lama hayo salaaddii cishaayo kabacdi masaajidka markii salaaddii cishaayo laga soo dareeray baa masaajidka la gubay saddexda albaaba oo loo xidhay inuu masaajidku rushoo baa loogu talagalay markaa annaga iyo inankaa kale halkan kaga soo yaacnay masaajidka waanu baktinay saddex boqol oo ardaybaa wax ka dhiganayay masaajidka horta waxaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada horta markii uu masjidka gubanayay waanu waanu joognay dadkii baktiyeyna waanu ka mid ahayn horta masjidkan weli alaalaala cid gubtay cid sheegi kartaa ma jirto de horta waa beedkii ilaahayo dee qofkii gubay horta qofkaasi qof dee bili-aadanba maahaban oo dhan kalena dhanka kale haweenay qayb ka ahayd urur haween ah oo ay soo dhiseen hay-adaha shisheeyaha islamarkaana ka soo shaqaysay deegaanada maamulka somalilan ayaa waxa ay ka warantay dhacdo ay la kulantay iyadoona sidoo kale ka warbixisay ururkan haweenka ah oo ay ka mid ahayd cidda dhistay islamarkaana bixinaysay maalgelintiisa marka waxaa jiray arin arinkan arin nala kulmay baa jiray aniga ila kulmay si gaara oo aanan markaa aqoon u lahayn inay dhici karto arrinkaasi wuxuu ahaa urur jira oo la aqoonsan yahay baanu ahayn oo ururo badan iyo ururku wuxuu ahaa urur haween ah oo soomaali ah oo nalo naloo dhisay waxaana maalgelinayay urur kale oo action la yidhahdo action group oo aan haweenka africa ku midaysan yihiin baana ayaana soo dhisay annaga un-ta waana aqoonsatay wadamo badanna waana looga soo warceliyey inaa nala aqoonsaday marka de macaamil iyo shaqaanu haynay moogta shaqooyinkii marka anigu waxaan ahaa qof dee saameyn ku leh oo guddoomiye ku-xigeen baan ka ahaa weliba guddoomiyaha ayagu ay dhoofdhoofi jirtay inta badan aniga ayaa dadka maaragtay qaabili jiray sidoo kale haweenaydan oo sii hadlaysay ayaa waxa ay sheegtay lacagaha lagu bixiyo gaalaysiinta ama kirishtaamaynta ummadda soomaaliyeed iyo ujeedka loo bixinayo lacagahaasi
marka lacagta iminka aanu haynaana waxa weeyaan lacagta iminka aan haynaa akoonka ugu jirtaana waa malyan iyo shan boqol oo kun oo dollar marka sawirada iyo howlaha aad keento waxaan soo dayn doonaa malyanka dhismaha iyo hawsha marka ay bilaabanto lacagtana waa la uruurinaya kiniisadaha ayaa uruurinaya marka kiniisadaha anigu haddaan gabadhaani la hadlaysahay waxaan ka shaqeeyaa kiniisad weliba waxaan ka ahay xoghayn baan ka ahay jadwalka aan hayaana waxa weeyaan bay tiri ee anigu horteyda yaalla ee saxeixa laga qaadayna waxa weeye boqolkiiba konton in soomaalida la gaalaysiiyo weliba dood fara badan oo kiniisadaha dhex martay waxaa laysla soo qaaday boqolkiiba toddobaatan bay tiri laakiin iminka waxa laysla ogolaaday oo lawada saxeixay boqolkiiba konton because hundred percent oo muslina dhexgalka bulshada dhaqamada maxay ahayd ee dunida ka jira cunsuriyad bay u eg tahay arrinkani waa inay noqotaa dadku dad isku jira oo maaragtay de diin walba laga heli karaa waddanka gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa ku soo badanayo fasaadka iyo fisqiga iyadoona deegaanadaasi ay ku sugan yihiin hay-ada shisheeye ah iyo dad kirishtan ah kuwaas oo sheegay inay deegaanada somalilan u yimaadeen inay gaalaysiiyaan dhallinyarta iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi